guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha deegaanka ceelka iyo duleedka degmada guraca ee gobolka galguduud tallaabadan ayaa qayb ka dadaalada lagu guddigu ugu jiro gaarsiinta adeegyada doorashooyinka dhammaan gobolada dalka gaar ahaan deegaanada hoosta degmooyinka kala duwan dalka si loo xaqiijiyo in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ay helaan fursad ay ka qayb qaadan karaan geedi socodka dimuqraadiyadda dalka soomaaliya mas-uuliyiinta deegaanka iyo xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka ayaa goobta ka sheegay inay fursadan ka ay tahay mid qaaliya inay ka faa'iidaystaan shacabka deegaanka ceelreeg ee laguna diiwaan gelinayo si ay uga qayb qaataan fursadaha kana qayb qaataan diiwaangelinta kaarka codbixinta doorashooyinka dalka soomaaliya haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka ka horbixiyey inay kaarka qaateen lana wadaaga bulshadoo kale na qaata kaarka codbixinta deegaanada kale ee degmooyinka ka tirsan galmudug waxaa alxamdulilaahi ah qof kasta iyo hooyo kasta iyo qof kasta oo meel joogta inay codkeeda ku cilbaxe oo qofkay rabta ku dooran karto qofkay rabtana ku diidi karto barnaamijkaas waxaa ka shaqeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya waa u mahad celaynaa meel fiicanay soo gaarsiiday waraaqi waa naloo keenay deegaankan celraagi way qaateen dadkii deegaamada hoos yimaada way qaateen waxaan leenahay dadka aan qaadan qof walba inay codkeeda ku ciilbaxdo dantu ay ugu fiican tahay waraaqaha ha qaateen codbixinta ha qaateen saasaan leenahay
deegaanka ceelraage dadkii degan ayaan nahay waxaana loogu keenay kaarka diiwaangelinta aana loogu keenay waxaan leenahay cid kasta oo dowladda federaalka aad iyo aad ay u mahadsan tahay oo noo keentay kaarka qof walba inay codkeeda ku ceelbaxdo gaarsiiday aad iyo aad ay u mahadsan yihiin deegaankuna waa uu qaatay kaarka diiwaangelinta iyo deegaamada hoos yimaadaba deegaanka ceelraaga deegaamo badana hoos yimaada waana ay qaateen kaarka codbixinta waxaan u mahad celinaynaa dowladda iyo maxayatay federaalka oo maxayatay nagu keeno waraaqaha diiwaangelinta dadka soomaaliyeed waxaan uga baaqaa diiwaangelinta inay soo ay doontaan oo maxayatay deegaanka ceelraagana loogu keenay inay iyaguna ay soo doontaan codkoodan ay ku celnaa waxaan nahay deegaanka cirraagi hoostaga magaalada kurceel waxaa nagula keenay kaarka codbixinta waxaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaada dhammaantood waxaan ugu baaqayaa inay doontaan kaarka codbixinta codkoodan ay ku codbixaan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku howlan si kaarka codbixinta loo gaartay deegaanada degmooyinka tirsan galmudug ee haatan diiwaan gelinaya degmooyin deegaano kala gedisan oo ka tirsan galmudug kuwaasoo ka socota diiwaangelinta kaarka codbixinta doorashooyinka dalka soomaaliya